أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين والمخاطب بها من تلزمه نفقة المولود إن أيسر بها قبل مضي ستين يوما من الولادة قال شيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى والمخاطب قفك اللغلة هدلي بها بالعقيقة وقلش قورع قفك اللي من روح ويروح سو تلزمه ruuxa ay ku laasimayso nafaqatu lmawluudi caruurka la dhalay nafaqadiisu qofkay ku laasimayso halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo yaa lagu leeyahay waqlasha waqlashu inay sunna mu'akada tahay waanu soo qaadannay wuxuu rabaa sheekhu qofka lagu leeyahay oo loo sunnaynayo oo sharcigu uu amray waa qofkee wuxuu ku yidhi sheekhu qofka lagula hadlayo waqlasha waa qofka nafaqada caruurka la dhalay ay waajib ku tahay waa aabbihii hadduu nool yahayo aabbahaas weeye qofka lagula hadlayo inuu markaa caqiiqadii u gowraco in aysara hadduu qofkaasi uu tanaad ku yahay biha bilcaqiiqa waqlashii hadduu tanaad ku yahay oo qarashkeedii uu heli karo qabla mudiyi sitiina lixdan soo tegiddeedii ka hor hadduu qarashkeedii uu ku tanaado yowman min yowmin oo maalin ah lixdankaas maalmood oo min alwilaada min waqti alwilaada wakhtiga dhalidda laga bilaabo wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala waqlasha qofka lagalaolaga doonayo oo laga leeyahay ha gowraco waa sunna mu'akada waa qofka ay ku waajibtay nafaqada qofka la dhalay ee carruurka ah laakiin waa hadduu nafaqada ama waqlasha qarashkeeda uu heli karo lixdan maalmood ka hor waa markii laga bilaabo oo laga soo xisaabo wakhtigii uu dhashay carruurku wakhtigaa carruurka uu dhashay waa inta yacnii aan la gaarin akaru nifaas waa muddatu akari nifaas nifaaska inta ugu badnayd waxaanu ku soo qaadannay waa lixdan maalmood lixdan maalmood ka hor hadduu qarashkii waqlasha uu heli karo isagaa laga dooni waqlashii inuu gowraco wayastamiru wuu daa'im noqdaa dalabuhaa dalabu alcaqiiqa waqlashaas dalabkeedii wuu daa'im noqdaa minhu miman talzamuhu nafaqatu lmawluud qofkaa nafaqada carruurkani ay waajib ku tahay laga dalbanayo waqlashii dalabkaasi weli wuu daa'im noqdaa xiina idin wakhtiga ay xiina id aysara hadduuba qarashkii heli karu ku tanaado fii ayaami akari nifaas nifaaska maalmihiisii maalmihii ugu badnaa ka hor hadduu qarashkiiba uu helay waa lagula khidaabi oo weli waa laga rabaa ilaa buluuqi lmawluud ilaa carruurka qaangaarkiisii ilaa laga gaaro ilaa intaas dalabkii weli waa socda ilaa intaas dalabkii la dhahayo neefka gowrac ilaa inta carruurku ka qaangaarayo wuu gowrici karaa yacni masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye haddiiba qofku uu qarashkii heli karo qabla mudiyi akari nifaas muddadii nifaaska ugu badnayd oo lixdankii maalmood ka hor hadduuba qarashkii waqlasha uu heli karo waa inuu gowraco ilaa intee ugu dambaysa marka ilaa dalabkaasi wuxuu soconaa ilaa carruurka uu ka qaangaaro ilaa uu ka qaangaaro waa la gowrici karaa yacni hal sano ka bacdi laba sano ka bacdi afar iyo toban sano carruurka isagoo jira xataa oo weli aan qaangaarin waa laga gowrici karaa waqlashii laakiin bishardi inuu markaa haystay lixdan maalmood oo akaru nifaasa intaysan soo wareegin ka hor waa inuu qarashkii heli karay xilligaa hadduu qarashkii heli karay ilaa carruurka uu ka qaangaaro weli sunnadii way socotaa fa in lam yuusir hadduusan ku tanaadin oo qarashkii uusan haysanin biha bilcaqiiqa waqlashii hadduusan qarashkeedii haysanin oo uusan ku tanaadin ilaa bacda mudiyi sitiina lixdan maalmood soo tegiddoodii ka bacdi maahane qarashkii ma helin markii lixdan maalmood laga joogo carruurka dhalashadiisii ka bacdi ayaa qarashkii neefka uu helay haddii lixdan maalmood ka bacdi haddii qarashkii neefkii uu helay lam tudlab waqlashii lagama dalbanayo minhu shaksigii nafaqadu ay waajibka ku ahayd ma laga dalbanayo dalabkii sunnada ahaa uu ka baxay markaa dalabkii sunnada ahaa markaa waxaa weeye ma jiro yacni marba hadduu muddadii akaru nifaas lixdan maalmood waa laba biloodu lixdan maalmood laba bilood ma haysan ilaa laba bilood carruurka uu gaarayay ma haysan qarashkii dee bis way sunnadii qofkaasi way ka dhacday marba ilaa lixdan maalmoodba hadduusan intaa qarashkii uusan helin oo lixdan maalmood ka bacdi qarashkii uu soo galay sunnadii way ka dhacday oo looma haystow bal iska dhaafe low facala hadduu sameeyo shaksigii haa caqiiqadii waqlashii hadduu sameeyo xiina idin wakhtigaa hadduu waqlashii sameeyo oo wakhtigaa maxaa loola jeedaa waa xiina id aysara bihaa bacda sittiin lixdan maalmood ka bacdi ayuu intuu lacagtii helay ayuu wuxuu yidhi waan gowrici waqacat ay tilka dabiixa neefkaa uu gowracay wuu dhici shaatan neef ariya xaal uu yahay shaata laxmin neef ariya hilibkiisii xaal uu yahay ayuu iska dhici laa caqiiqatan waqlal xaal uu yahay ma dhacayo waqlal ma noconayee waa iska sadaqo caadi ah ayuu u noqon masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii qarashkii waqlashii wuxuu helay lixdan maalmood ka bacdi lixdan maalmood ka bacdi hadduu qarashkii ku soo galay maxaa la rabay sunnada wakhtigeedii wuu dhammaadaye inaad iska joojiso waqlashii ma joojine lixdan maalmood ka bacdi markuu qarashkii helay horena uusan u haysanin ayuu neefkii gowracay neefkaa uu gowracay waqlal ma noqonayo muxuu noqonaa shaata laxmin waa neef ari asagu iska gowracdo sadaqo caadiga u noqon mooye waqlashii sharciga ma noqonayo marba hadduu laba bilood ka bacdi qarashkii haddaad heshay iska jooji waqlal kuma noqonayo laba bilood ka bacdi haddii qarashkii aada heshay waxaydu makaan kasta oo dulibat waqlashii laga dalbaday minhu shaksiga xaggiisa laga dalbaday laa yafcaluhaa waqlashii qofku ma samaynayo ilaa min maali nafsihi nafsaddiisa maalkiisii maahane hanti kale kama samaynayo walow kaana almawluudu carruurka la dhalay haba noqdo hadduu doono haniyan carruur haniyahoo hanti leh haba noqdo hadduu doonee waxa la doonayo waqlasha waa qofka nafaqadu ay waajibka ku tahay inuu bixiyo kaas wey ulajeeddada masaladan sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye qofka marka la leeyahay nafaqada carruurku ay ku waajibtay waqlashii waa laga dalban oo waa loo sunnayn marka la leeyahay waa isaga maalkiisii isaga hantidiisa la rabaa inuu waqlashii ka bixiyo amaa hantida carruurka maya carruurka la dhalay xataa hadduu hani yahay oo lacalla qof hantiba haystaba uu yahay hani see ku noqon karaa hadduu dhashay hani wuxuu ku noqon karaa hadduu dhashay bihibatin wagayri daalik wuxuu ku noqon karaa waxbaa loo hibeeyey wuxuu ku noqon karaa dhaxal dhaxaluu meel kale ka helay maal hiba'a maal asaga lagu sadaqaystay waxbuu hani ku noqon karaa waman balaqa waman shaksigii shaksigaasoo balaqa qaan gaaray walxaal lam yucaqa aan laga waqlalin canhu can ilbaaliqi qofkaa qaangaaray wuxuu qaangaaray isagoon waqlashii laga gowricin sunna lahu lilbaaliq qofkaa qaangaaray isaga waxaa loo sunneeyaa an yaciqa inuu waqlalo can nafsihi nafsaddiisii inuu waqlasha uu ka gowraco isagaa loo sunneeya masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye carruurkii wuu qaangaaray waalidkiisiina kama waqlalin oo wax waqlala kama uusan samaynin waxaa loo sheegay intaas uu qaangaarayay wax waqlala inaan laga gowricin isagaa loo sunneeya bacda albuluuq haddiiba ilaahay hanti uu ku siiyey markaad qaangaartay kabacdi adigaa laguu sunnayn inaad sunnadii iska bixiso sunnadii inaad iska bixiso adigaa laguu sunnayn wa sunnatu sunnadu waxay tahay uu yidhi sheekhu an yu'dana in lagu addimo xiina alwilaada dhalidda wakhtigeedii in lagu addimo fii uduni lmawluudi carruurka la dhalay dhegtiisa in lagu addimo ayaa sunno ah dhegtaasoo alyumnaa ee midigta ah weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa axkaamtii la sunnaynayey ee nabigeenna uu sunneeyey sala allahu calayhi wasalam carruurku marka uu dhasho waxa lagu samaynayo sheekhu wuxuu ku yidhi carruurku saacadduu dhashaba isla markuu dhasho waxaa sunnaha dhegta midigta ah in looga addimo si uu markaas u noqdo carruurku kelimada ugu horraysa oo u maqlo dikriga ilaahay adduunka markuu ku soo biiro awalu kelimatin yasmacuhaa dikrullah kelimada ugu horraysaoo dunida uu ka maqlo si uu ugu noqdo dikriga ilaahay taasoo marka saamayn ku yeelan doonta carruurka noloshiisa dambe maadaama ay noqotay awalu kelimatin samicahaa dikrullaahi tacaala wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yudana in lagu addimo an yuada an yu'dana in lagu addimo xiina alwilaadati dhalidda wakhtigeeda fii uduni lmawluudi carruurka la dhalay dhegtiisa in lagu addimo dhegtaasoo alyumnaa ee midigta ah wa tuqaama laguna aqimo alsalaatu salaadiina lagu aqimo fii udunihi dhegtiisa lagu aqimo dhegtaasoo alyusraa ee bidixda ah dhegta bidixdaana waxaa sunnaa in looga aqimo dhegta midigtaana in looga addimo wa an yuxanika hu shaksiga inuu u marmariyo oo dhanxanagiisa iyo ciridkiisa inuu u marmariyo xiina idin wakhtiga waa xiina alwilaada wakhtiga la dhalo inuu u marmariyo shaksun shaksi inuu ciridka iyo afka ugu tirtiro ayaa la sunnay shaksigaasoo min ahli اlkhayri ahlu khayrka ka mida bishay-in shay inuu ugu tirtiro afkiisa ayaa la sunnay shaygaasoo xulwin ee macaan wadaalika ka tamrin timir oo kale waxyaalaha la sunnaynayo carruurku markuu dhasho waxaa ka mida qof ahlu khayra in la yidhaaho timir iyo wax la mida u calali qof ahlu khayra oo cibaado iyo diin iyo cilmi lagu ogyahay in la yidhaaho carruurkan u calali wax macaan sida timir iyo sonkor iyo wixii la mida ayaa la leeyahay u calali markaa kabacdiha waxaa loogu tirtiri carruurka afkiisii iyo dhanxanagiisii iyo faruuryihiisii ayaa loogu tirtiri waa tafaa'ulan bilkhayr iyadoo marka laga tafaa'ulayo qofka ahlu khayrkaahoo kale inuu carruurka ilaahay uu ka dhigo maxaa yeelay saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam carruurta ay dhalayaan waxay u keeni jireen nabigeenna sala allahu calayhi wasalam nabiga carruurta loo keeni jiray nabiga marka sala allahu calayhi wasalam riiquhu shariif candhuuftiisii sharafta lahayd ayuu nabigu u marmarin jiray sala allahu calayhi wasalam wa an yaxliqa wa an yaxliqa qofku inuu xiiro ama wa an yuxlaqa majhuulna waad ka dhigi kartaa wa an yuxlaqa in la xiiro ayaa la sunneeyaa ra'suhu madaxiisa in la xiiro ayaa la sunnayn cunuggii dhashay in timaha laga xiiro walow unhaa gabarhba ha noqdo gabarhba ha noqdee carruurka in timaha laga xiiro ayaa la sunnayn markuu dhasho wa yutasaddaqa wa an yutasadaqa in la sadaqeeyo ayaa la sunnayn biwasni shacrihi shacri lmawluud carruurkaa la dhalay tintiisa tintaas miisaankeedoo kale oo dahaban min dahabin dahab ah ow amase fidatan min fida ama fida ah in la sadaqeeyo ayaa sunno ah waxyaalaha la sunneeyey waxaa ka mid a carruurka markii tintii laga xiiro tintii waa la miisaami tintii miisaankeedu intay keento oo dahaba ayaa la sadaqaynaa oo waxyaalaha nabigeena uu sunneeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa yusamaa wa an yusamaa in la magacaabo carruurkii ayaa la sunnayn bismin magac lagu magacaabo magacaasoo min al asmaa'i magacyada ka mid a magacyadaasoo alxasanati ee wanaagsan magac qurxoon oo xagga sharciga ku wanaagsan oo tusinaya tafaa'ul iyo samasaarsi iyo qofkani qof ahlu khayra in loo rajaynayo magac tusinaya in lagu magacaabo ayaa la sunnay walafdalu midka fadliga badan an yakuuna alxalqu xiiriddu inay ahaataa fadli badan iyo watasaduqu iyo sadaqaysiga oo miisaanka tintiisa oo dahaba la sadaqaysanayo iyo watasmiyatu magacaabiddii oo cunuga loo magac bixinayo arrimahaasoo dhan inay dhacaana sunno ah yowma asaabici maalinta toddobaad ayaa fadli badan arrimahaasoo dhan inay dhacaan maalinta toddobaad saasaa wanaagsan waa tinta marka carruurka laga xiirayo iyo marka miisaankiisa tinta la sadaqaysanayo iyo marka loo magac bixinayo intaasoo dhan waxaa sunnaa maalinta toddobaad inay dhacaan wa afdalu lasmaa'i magacyada waxaa ugu fadli badan muxamadun magacii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh lagu magacaabay magacaasaa ugu fadli badan magacyada loo bixiyo carruurka fa cabdullaahi yaa ku xiga cabdullaahi oo tusinaya cubuudiyatun lilaah addoonnimo ilaahay addoon loo yahay tusinaya facabduraxmaani cabduraxmaana ku xiga watasmiyatu magacaabidda bimeliki اlmuluuk gabdhahana waxaa ugu khayr badan magacyadoodii in magacyadii markaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam gabdhihiisa uu ku magacaabay waa faatima iyo ruqiya ruqaya iyo umu kalhuum iyo zaynaba magacyadii uu doortay nabigeena sala allahu calayhi wasalam magacyadaasaa ugu wanaagsan wa tasmiyatu magacaabidda bimeliki اlmuluuk boqorrada boqorkoodii in carruurka lagu magacaabo wa qaadi اlqudaati qaaliyaalka midkii xukumayey oo qaaliyaalka naftoodaba ka sii sarreeyey in carruurkii lagu magacaabo wa cabdi الnebiy nabiga addoonkiisii in carruurkii lagu magacaabo xaraamu arrimahaasoo dhan xaaraamu leanna waxaa weeye waa magacyo tusinaya kibir iyo qabweyni iyo macaani khaldan oo xagga sharciga ku khaldan magac tusinaya wey magacyadaasoo dhan marka xaaraam wey oo magacyada xaaraamtaa sheekhu wuxuu inoogu sheegay in carruurkii lagu magacaabo melikulmuluuk melikulmuluuk laa yastaxiqu hada alisma ila allah magacaan waa magac ilaahay uu xaq u leeyahay boqorrada dhan yaa xukumo ka sarreeya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala qaadi lqudaat kuwa wax xukuma yaa iyagana ka sii weynoo sii xukuma waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wa cabdinebi in lagu magacaabana xaraamu leanna waxay tusineen meeshii la dhehi lahaa cabdullah waa addoonkii ilaahay meeshii la dhehi lahaa ayaa waxaa la yidhi cabdunebiy nabigu addoon u yahay ayaa la yidhi waa xaaraam isaguna wa bilasmaa'i wa tasmiyatu magacaabidda bilasmaa'i magacyada in carruurkii lagu magacaabo magacyadaasoo alqabiixati ee foosha xun wadaalika ka shihaabin dhimbil oo kale carruurkii in la yidhaaho dhimbil wa murata muro muruhu waxaa weeye waa min almaraara ayaa laga keenay qaraarkawo mura mushtaqun min almaraarati maraarada waxaa weye waa dacarta iyo waxa qaraar ayaa waxaa la yidhaahaa mura marka mura in carruurkii loo bixiyo qaraar iyo dacar loo bixiyo carruurkii makruuhawo waxaasina waa la nacay oo magacyo karaahiye ah waxaa la mid ah gabdhihii sidaas oo kale in loogu magac daro sihaam sihaam waxaa weeye wuxuu la mid yahay shihaab iyo muroo kaluu la mid yahay sihaamku waa jamcu sahmin waa sahmi lagu jamciyey sihaam gamuunow gamuuno wey waa sida dhimbil oo kale waa wax dagaal iyo tusinaya fidno tusinaya in lagu magacaabo waa karaahiyo waxaa la mid a sidaas oo kale gabdhaha qaarkood lagu magacaabo hani hani in lagu magacaabo iyadana karaahiyo wey leanna waxaa weeye ereyga hani wuxuu ka yimid min hanuuka hanuuka waa asmaau sita marka culimmada naxwaha la joogo fanniga naxwaha marka la joogo ayaa asmaada la yidhaaho asmaau alkhamsa qolo naxwaha ka mid ah waxay ku soo dareen ereyga la yidhaaho han ereyga han la yidhaaho macnihiisa waxaa weeye waa cawrat linsaan qofka bini aadamkaa cawradiisii wey marka gabadhii in loogu magac daro cawro oo la yidhaaho waa hani soomaalidu waxay u maleeyaan wax fiican inay ku magacaabeen inay ammaaneen gabadhii ayayba u malaynayaanoo magac horumara iyo heermagaalnimay u maleeyaan markaasi waxay leeyihiin gabadhan maxaa la yidhaha haniyaa la yidhaha hani hanidu waa cawrat linsaan waa qofka bini aadamkaa cawradiisii wey saasaa loogu isticmaalaa marka naxwaha la joogo waxaa weeye waa ismun saadisun min alasmaa'i alkhamsa waa magac lixaad oo yacni lix looga dhigo asmaada naxwaha loo yaqaano alasmaa'u alkhamsa marka gabadhii in la yidhaaho hani in la yidhaaho yacni qofka macnihiisii waa inuu dhuuxo ereyga hani luqa alcarabiya waa cawrat linsaan waa qofka bini aadamkaa cawradiisii wey kitaabu lyamiini waannuduuri haadaa midkani kitaabu lyamiini kitaabu axkaami lyamiin axkaamtii dhaarta ayuu u kitaab yahay waannuduuri waa axkaami nuduur nadarrada la galo axkaamtoodiina waa u kitaab halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo dhaarta xukumkeedii iyo qofku hadduu nadar galo nadarkaasi xukumka sharciga uu iska leeyahay wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala laa yancaqidu ma xirmayo kullun mid kastaahi ma xirmayo kaasoo minhumaa ee labadoodan ka mida waa min alyamiin waannadri yamiinka dhaarta iyo nadarka mid walba ka mida ma xirmayo ilaa min albaaliqi qof qaangaara bisay ka xirmaan dhaar waxay ka ansaxdaa qof qaangaara nadarkuna sharcigu wuxuu ka ansaxaa qof qaangaara ah baaliqaasoo weliba alcaaqili ee haddana caqli leh majnuun hadduu waasho qof majnuun ah waxaan leeyahay hadduu dhaarto qof majnuun oo hadduu dhaarto laa yasixu alxalifu wala alyamiinu min almajnuun qof majnuuna dhaartu kama ansaxayso waxaa la mid ah haddii uu dhaarto qof saqiira qof saqiira hadduu dhaarto isagana dhaartiisu ma ansaxayso marka waxaa shardi ah albaaliq alcaaqil shardi wey laa yancaqidu ma guntanmayo oo ma xirmayo kullun mid walba kaasoo minhumaa min alyamiini waannadri ka mida ilaa min albaaliqi qof qaangaara mahan kaasoo alcaaqili ee caaqil ah qofkaasoo haddana almukhtaari ee doortay bimacnaa lilyamiin wannadri qofku waa inuu ikhtiyaarkiisa ku dhaarto waa inuu ikhtiyaarkiisa uu nadarka uu ku galo amaa biduuni ikhtiyaarihi qofka haddii lagu khasbo oo lagu ikraaho oo la yidhaho qasab nadar ku gal ama qasab ku dhaaro haddii la yidhaaho ma ansaxayo nadarka iyo dhaartaasi ma ansaxayso idan ma nadarka waxaa loo shardin shuruuddaa saddexdaahoo albuluuqu waalcaqlu waalikhtiyaar albuluuqu waalcaqlu waalikhtiyaar bishardi an yatalafada inuu ku dhawaaqo shardigeeda ayay labadoodaba ku ansixi karaan bihi bikullin minhumaa labadooda mid walbee ka mid a qofku inuu ku dhawaaqo ayaa shardi ah oo labada maxaa loola jeedaa min alyamiin waannadri dhaarta maxaa shardiga dhaarta haddaad tidhaaho waan niyeystay inaan dhaarto ayaan niyeystay ma ansaxayso niyo keligeeda dhaar ma ahan maxaa la dooni carabka inaad ku dhawaaqdo wallaahi bilaahi inaad tidhaaho ood hadasho shardi wey laakiin haddaad tidhaaho qalbigan ka dhaartay biduuni takallum adigoona hadlin dhaartu ma ansaxayso waxaa la mid a sidaas oo kale nadarkii waxaad tidhi waan niyeystay inaan wax ku nadro inaan nadar galo ayaan niyeystaa tidhi mana aadan ku hadlin ma ansaxay labadoodaba in lagu hadlo shardi wey wa yusmica wa bishardi an yusmica nafsahu naftiisa inuu maqashiyana waa shardi weliba hadalkan waxaa shardi ah ugu yaraan isagu inuu maqlo waxa uu ku nadrayo hadalka uu ku nadrayo iyo hadalka uu ku dhaaranayo ugu yaraan waa inuu isagu ismaqashiyo walaa yancaqidu lyamiinu dhaartu ma xihanto ilaa bismin magac ma ahani magacaasoo min asmaa'i illaahi tacaala ilaahay magacyadiisii ka mida aw amase sifatin ama tilmaan ka mida tilmaantaasoo min sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa ka mida tilmaamahaasoo alkhaasati bihi billaah ilaahay khaas ku ah wuxuu rabaa sheekhu halkan inuu ka guda galo waxa dhaartu ay ku ansixi karto ama uu ku ansixi karo yemiinka dhaartu wuxuu yidhi sheekhu waxay ku ansixi kartaa uun magac ka mida magacyada ilaahay oo qofku maalan inuu yidhaha wallaahi aan ku dhaartaa waalraxmaan waalraxiim waalmelik waalquduus aan ku dhaartaa waasalaam waalmu'min waalmuhaymin waalcasiis aan ku dhaartaa waaljabbaar taasay ku ansixi kartaa uun aw amase sifatin ama waxay ku ansixi kartaa tilmaan tilmaantaasoo min sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa ka mid ah tilmaamahaasoo alkhaasati bihi billaah tilmaamaha ilaahay khaas ku ah maalan maxaa ka mida wuxuu yidhi wa qudrat illaah awoodda ilaahay ayaan ku dhaartaa wa qudrat illaah ilaahay awooddiisii ayaan ku dhaartaa wa kalaam illaah ilaahay kalaamkiisii ayaan ku dhaartaa wa basar illaah ilaahay aragtidiisa ayaan ku dhaartaa wa samci illaah ilaahay maqalkiisa ayaan ku dhaartaa waa sifo ama tilmaan tilmaamaha ilaahay ka mid a qofku waa inuu ku dhaarto ama magac ilaahay magacyadiisa ka mid ah wadaalika kaasi ka qowlihi waa shaksiga qowlkiisii uu yidhaaho oo kale wallaahi waa magacyada ilaahay wallaahi ayaan ku dhaartaa aw amase wa qudrat illaah ilaahay awooddiisii ayaan ku dhaartaa aw amase wa rabbi alkacbati kacbada rabbigii samaystay ee abuuray ayaan ku dhaartaa walxalifu dhaarta bilmakhluuqi shaksi makhluuqa in lagu dhaarto wadaalika kannebiyi nabiga oo kale sala allahu calayhi wasalam oo lagu dhaarto waalkacbati kacbadii oo lagu dhaarto xaraam dhaartaasi xaaraam sheekhu wuxuu ku leeyahay raximahu llahu tacaala in makhluuq lagu dhaarto maalan nabigeena oo kale sala allahu calayhi wasalam qofku inuu yidhaaho waannebiy nabigaan ku dhaartaa waalrasuul ayaan ku dhaartaa wa muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi moxamed aan ku dhaartaa inuu yidhaaho ama waalkacba kacbadan ku dhaartaa inuu yidhaaho waa xaaraam wey maca xurmatihaa laa tancaqidu iyadoo haddana xaaraama maba ansaxaysaba waana xaaraan mana ansaxayso wayakfuru waxaana ku gaaloobay bihi bilxalifi bilmakhluuq makhluuqaas lagu dhaartay waxaa ku gaaloobaya alxaalifu qofkii ku dhaartay makhluuq wuu gaaloobay in qasada hadduu ula qasday tacdiimahu tacdiima almakhluuqi makhluuqa weynayntiisii hadduu ula qasday ka tacdiimi illaahi ilaahay weynayntiisii oo kale inuu makhluuqa u weyneeyo haddii niyada saasi ay ugu jirto waaba gaalba oo maalan markuu dhahayay kacbadan ku dhaaran ama markuu dhahayay nabigan ku dhaaran sala allahu calayhi wasalam ulajeeddadiisa waxaa weeye waa tacdiimka tacdiim illaah sida ilaahay loo weyneeyo weyninka ilaahay oo kale ayuu wuxuu siiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam ama weyninka ilaahay oo kale wuxuu siiyey kacbadii waa gaalnimo qofku wuu gaaloobay markaa fa in lam yaqsid qofku hadduusan ula qasdin daalika tacdiim ka tacdiim illaah weynayntaas oo ilaahay weynayntiisa oo kale uu makhluuqa ku weynaynayo hadduusan qofku ulajeeddadaa uusan ka lahayn fa huwa alxalif bilmakhluuq makhluuq markaa in lagu dhaarto makruuhun waa mid lacan la nacay oo karaahiye ah faqad oo kale ah wuxuu ku yidhi sheekhu hadduusan makhluuqan markuu ku dhaaranayo hadduusan ula jeedin weynayntii ilaahay oo kale inuu makhluuqan uu heerkaa gaarsiiyo hadduusan ula jeedin kuma gaaloobayo laakiin waa karaahiyo dhaartaasina ma ansaxayso wuxuu ku yidhi sheekhu wayanbagii waxaa habboon wayanbagii sharxa wuxuu kaluu ka hadlay wuxuu kaluu sharxu uu ka hadlay masalo inta badan soomaalidu ay u badan tahay masaladaasuu sharxu ka hadlo wuxuu ku yidhi walaa yancaqidu ma guntanmayo alyamiinu dhaartii bilmakhluuq makhluuq lagu dhaartay walow maca qasdihi xataa hadduu u qasdo falaa kafaarata bilxinfi fiihi haddii xataa dhaartii uu ka baxo kafaara gud laguma lahan leannu kafaaradaasi maba ansaxayso dhaartii aan ansixinba walow qaala hadduu qofku yidhaaho in facaltu kadaa waxaa haddaan sameeyo fa ana yahuudiyun waa dadka qaarkood ay u badan yihiin waxaa haddaan sameeyo yahuudiyanba ah saa hadduu qofku yidhaaho aw barii'un min alislaam haddaan waxaa sameeyo islaamnimada beryan ka ahay hadduu yidhaah aw barii'un min allaahi aw min rasuulihi sala allahu calayhi wasalam ama wuxuu yidhi waxaa haddaan sameeyo ilaahay rasuulkiisaan beri ka ahay sala allahu calayhi wasalam ayuu yidhi falaysa biyamiinin waxaasi dhaar horta ma ahan dhaar noqon mayso lianna waxaanu soo marnay dhaartu maxay ku ansaxdaa bismin min asmaa'i illaahi tacaala aw sifatin min asmaa'ihi labadaas bis uun ayaa dhaaru ku ansaxdaa marka dhaar noqon mayso wain qasadahaa haba ula qasdo hadduu rabo hadduu doono xataa dhaar ha ula jeedee horta dhaar noqon mayso walaa yakfuru bihi lafdigaas uu ku dhawaaqana kuma gaaloobayo in qasada hadduu ula qasday tabciida nafsihi inuu nafsadiisa ka fogeeyo can ilficil canaanuu ula jeedaa iyo ficilkaa ma samaynayo ula jeedaa waxaa haddaan sameeyo yahuudiyaan ahay marka uu leeyahay ulajeeddada canaanuu ula jeedaa hadduu canaan ula jeedayo ficilka inuu nafsadiisa ka fogeeyo ma gaaloobayo aw amase adlaqa ama waa iska idlaaqay waxba ulama jeedo yahuudiyaan ahay markuu leeyahay inuu yacni xanaaq iyo inuu nafsadiisa ficilkaa ka fogeeyo iyo inuu gaalnimo jecel yahay iyo waxba ulama jeedo waa iska idlaaqay fa yundabu markaas waxaa la sunnayn hadduu iska idlaaqay ama uu canaan ula jeedo an yaquula inuu yidhaaho ashahaadateyn hadduu canaan ula jeedo amaba uu iska idlaaqayo wax macnaa uusan ula jeedin waxaa sunnaa inuu ku dhawaaqo shahaadateynka uu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna moxamedan rasuulullah liannu lafdi khataruu ku dhawaaqay lafdi islaamnimadiisa khatar gelin karaa ayuu ku dhawaaqay wayastakfiru allah ilaahayna dembi dhaafuu weydiisan wa tajibu towba inuu ilaahay usoo laabtuu toobad keenana ilaa wax xaaraamuhu ku dhawaaqaya waajibu lianna maa qaalahu hadalka uu yidhi dembun waa dembi oo tajibu towbatu minhu in laga toobad keeno ay waajib tahay wain qasada laakiin hadduu ula jeedo alridaa bidaalika inuu gaalnimada raalli ku noqdo markuu leeyahay waxaa haddaan sameeyo yahuudiyaan ah ulajeeddadiisa waxaa weeye yahuudnimadan raalli ku ahay ayuu ula jeedaa idaa facala almadkuur waxa la soo sheegay haddaanba sameeyo yahuudnimadan raalli ku ahay saa hadduu ula jeedo fa huwa kaafirun fi lxaal hadduuba gaal yahaba ama wixii ha sameeyo ama yuusan samayn hadduu qofku ula jeedo markuu leeyahay waxaa haddaan sameeyo gaalaan ahay hadduu ula jeedo alridaa bilkufri waalyahuudiya inuu gaalnimo iyo yahuudnimada raalli ku noqdo hadduu ula jeedo fa huwa kaafirun fi lxaal haddeeruuba gaal yahay uu gaaloobaya walow maata maalan tusaale ahaan qofku hadduu dhinto walam yucraf qasduhu ula jeeddadiisana aan la garanayn qofkii yidhi waxaa haddaan sameeyo yahuudiyan ah ulajeeddadiisii lama fahmin waana dhintay lafdigaana waa ku dhawaaqay lafdigana waa ku dhawaaqay xukima waxaa la xukumaa bikufrihi inuu gaal yahay ayaa markaas aan xukumayna xayثu laa qariina haddaysan jirin wax astaan ah oo calaamad ah xayثu laa qariina ta ta wey meesha qariinuhu sharx uu leeyahay xayثu laa qariinata haddaysan calaamad iyo astaan jirin oo tuxmalu lagu xambaarayo calaa kayrihi macnaha kayrkiisa oo gaalnimada kayrkii haddaan macno lagu xambaarayo kale uusan jirin gaalnimaa lagu xambaari calaa ma ctamadahu alsnawi cabduraxiim alisnawi sida uu rajaxay wasawaabu laakiin sida toosan khilaafuhu cabdiraxiim alisnawi siduu rajaxay khilaafkeeda toosan kamaa huwa qadiyatu kalaami اladkaar sida hadalka adkaar laga soo guuri waa adkaar lilimaam الnawowi kitaabka adkaaru imaam nawowi laleeyahay sida laga soo guuriyey kadaa qaalahu aziyaadi marka sida raajixa qofku hadduu ereygan ku dhawaaqay ulajeedadiisana aan la fahamsanayn leanna qofku asal ahaan qof muslim uu ahaaye waxaan ku xukumaynaa islaamnimo sida raajixa ah waa sida imaamu nawowi raximah اllahu tacaala uu ku rajaxay kitaabkiisa adkaarka ah alxaasil marka lafdigaas maadaama culimmadu sida ay isugu khilaafeen waa in lafdigaa qofku uu iska ilaaliyo asal ahaan horta lafdigu waaba xaaraanba waa dembi asal ahaan lafdigu waa dembiyo qofku inuu yidhaaho waxaa haddaan sameeyo yahuudiyaan ahay ama barii'un min allahi wa rasuulihi inuu yidhaaho waa xaaraan laakiin waxaa laysku haysta waxaa weeye qasadkiisa hadduu qasadkiisu yahay gaalnimanba raalli ku noqon haddii ficilkaa aan sameeyo hadduuba gaal yahay ama ha sameeyo ama yuusan samayn ficilkii wayanbagii sheekhu wuxuu ku yidhi wayanbagii waxaa habboon lishaksi shaksiga waxaa u habboon an yasuuna nafsahu nafsadiisa inuu ka ilaaliyo can ilyamiin inuu dhaarta uu nafsadiisa ka ilaaliyo walow kaana qofku haba ahaado saadiqan qof run sheegay xataa haddaad run sheegayso magaca ilaahay ha ku dhaaran ha adeegsan dhaarta iska ilaali liannahu imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxaa laga wariyey inuu yidhi sheekhu maa xalaftu qadu laa saadiqan walaa kaadiban wuxuu yidhi imaamu shaafici weligay ma dhaaran oo magac ilaahay kuma dhaaran anigoo run sheegaya iyo anigoo been sheegaya labadaba labadaba imaamu shaafici waa tacdiiman lismi اllaahi tacaala waa weynayn iyo haybaysi laga haybaysanayo ilaahay magacyadiisa subxaanahu wa tacaala wayanbagii lishaksi shaksiga waxaa u habboon an yasuuna nafsahu inuu nafsadiisa ka ilaaliyo can ilyamiin dhaarta inuu ka ilaaliyo walow kaana saadiqan haba ahaado qof run sheegaya dadka qaar waxaad arki mar walbaba carabkoodiiba dhaarba uu iska bartay wallahi waxaa waan samayn iyadoon cidno dhaarin oo wax iska dabiici oo howl maalmeedkiisii dabiiciga asagoo iskaga dhex jira war xaggee u socotaa wallahi xaafaddaan u socdaa maxaad uga dhaarin xaafaddaan xaafaddaan u socdaa maa iska tiraahi wax iska dabiici oon macno lahayn haddii la weydiiyo la yidhaha war xaggee u socotaa wallahi xaafaddaan u socdaan raba inaan aado war xaggee ka timid wallahi xaafaddaan hadda ka imid war maxaa akhrisataa wallahi maalmaha naxwan aada u bartaa wuli wallahi faniga naxwaha ayaan aada u bartaa noloshiisii dhammeedba waa fududaysiyo magacyada ilaahay uu iska fududaysanayo lama ogolo waxyaalaha noocaas oo kale ah wayanbagii lishaksi shaksiga waxaa u habboon an yasuuna nafsahu naftiisa inuu ka ilaaliyo can ilyamiini dhaarta uu ka ilaaliyo walow kaana shaksigu haba ahaado saadiqan mid run sheegay waman xalafa qofkii dhaartay calaa tarki shayin shay ka tegiddiisii qofkii ku dhaartay shaygaasoo min alfuruudi ee waajibaadkii ka mid a shay waajiba inuu ka tago ayuu ku dhaartay wadaalika ka salawaati salaadihii oo kale salaadahaasoo alkhamsi ee shanta ahayd wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay shanta salaadood inaanan tukanaynin aw amase calaa ficli xaraam ama shay xaaraama inuu samaynayo ayuu ku dhaartay wadaalika ka qadci araximi qaraabada goynteedoo kale wuxuu ku dhaartay inuu qaraabadiisa uu jarayo oo qaraabada uusan xiriirinayn waa xaaraan xaaraanuu ku dhaartayu casaa qofkaas horta waa caasiyey casa allaaha wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam ayuu ku caasiyey casaa qofkaasi wuxuu ku caasiyey allaha wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam ayuu ku caasiyo dee wax xaaraam ah ayuu qofkani uu ku dhaartay walazimahu shaksigana waxaa ku laasimaya an yaxnaa inuu buriyo fii yamiinihi dhaartiisii inuu buriyo ayaa waajib ku noqonaya wayukafira uuna ka kafaaro guto waa laba masaluu sheekhu ka hadlay laba mas'alo ayuu ka hadlay sheekhu raximah اllahu tacaala labada mas'alo waxaa weeye qofku hadduu ku dhaarto wax waajiba inuu ka tegay maalan ramadaan inuusan soomaynin xajkii waajibkaa inuusan xajinaynin salaadihii shantaa inuusan tukanaynin waxyaalahaasuu ku dhaartay qofkaasi dembiyuu ku dhaartay wax dembi oo xaaraan ah ayuu ku dhaartay qofkaana waxaa waajib ku noqonaya inuu dhaartiisii buriyo dhaartii inuu buriyo salaadihii uu tukado ee ma dhehaysid dee shantii salaadood waa ma ka dhaartay ee ma tukanayo dhaaraa qoorta iigu jirto ma dukanayo ma dhehaysid inaad dhaartii aada buriso waa waajib sharci ah waajib sharciya weyo dhaartii inaad buriso dhaartii qofku hadduu buriyona wayukafira inuu kafaaro gutona waa waajib inuu kafaaro guto waajib wey aw amase calaa tarki sunnatin ama qofkii wuxuu ka dhaartay sunno ka tegiddeedii ayuu ku dhaartay inuu sunnooyinka uusan tukanaynin oo wax sunnaa uusan samaynaynin ayuu ka dhaartay wadaalika ka qadaa'i alxawaaiji danaha muslimiinta gudiddoodii oo kale qof muslima in xaajadiisii la gudo waa sunno qof muslima inaad u kaalmayso waa sunno ajiraad weynaad ka heli markaasuu wuxuu yidhi wax xaaje ah oo qof muslim aan ugu kaalmaynayo ma jirtuu yidhi saasuu ku dhaartay aw amase ficli makruuh ama shay la kahday oo karaahiye ah samayntiisii ayuu ku dhaartay wadaalika ka shurbi tumbaaki waa sigaarka cabiddiisii tumbaak waxaa loola jeedaa waa sigaarka ka shurbi tumbaaki sigaarkii cabiddiisii ayuu ku dhaartay waa karaahiyo karaahiyo inuu samaynayo ku dhaartay fasunnatu sunnadu waxay tahay lahu shaksigaa loo sunnaynayo an yaxnasa inuu dhaartii buriyo wayukafira haddana uu kafaaro guto sheekhu wuxuu ka hadlay laba mas'alo kale laba mas'alo kale uu sheekhu ka hadlayo waa mas'alatu tarki sunna qofku wuxuu ku dhaartay wallaahi inaanan sunnadaa samaynaynin tusaale sheekhu sunnadii wuxuu usoo qaatay ka qadaa'i alxawaa'ij wuxuu yidhi wallaahi qof muslima inaanan dantiisii aanan gudaynin qofkaasi marka waxaa loo sunneeyaa inuu dhaartii iska buriyo dhaartiiisu inuu buriyo oo sunnadii uu sameeyo ayaa sunno ah sidaasna uu kafaaro guto oo kafaaratulyamiin uu la yimaado masalada kaleu sheekhu ka hadlay waxaa weeye ficli makruuh qofkii wuxuu ku dhaartay wax karaahiye ah oo sharciga karaahiye ku ah inuu samaynayo ku dhaartay karaahiyadii maxaa ka mid a ka shurbi tumbaak tumbaak waa bimacnaa addukhaan almacruuf addukhaan almacruuf wallaahi wuxuu yidhi sigaaran cabbi sigaaran cabbi uu yidhiyo karaahiyadaa inuu samaynayo ayuu ku dhaartay qofkaas sharcigu wuxuu u sunnayn inuu dhaartii buriyo leannu sigaarkii lama ogola sigaarkii sharciga maadaama uusan ogolayn waa inuu dhaartii buriyo uuna ka kafaaro guto taasaa loo jidayn waa sunno ah masaladan marka sheekhu wuxuu ku tilmaamay sigaarkii sigaarka cabiddiisii sheekhu wuxuu ku tilmaamay karaahiyo masaladan marka a'immada shaaficiyada waxay ku leeyihiin laba qowl laba qowlay ku leeyihiinoo sigaarka in la cabbo maxaaraama mise waa sunno akharu culamaa'i shaaficiya aftow bitaxriimihi culamaau shaaficiya inta ugu badan waxay jawaabeen sigaarka cabiddiisu inuu yahay xaaraan waxaa ka mid a dadka iftooday callaamatu lqalyuubi sheekhan la yidhaaho qalyuubi oo iskale xaashiyada sharaxa minhaajka iskale ayaa ka mid a waxaa ka mid a sheekhan la yidhaaho ibnu callaan oo sharxay kitaabkan riyaadusaalixiin kitaabka riyaadusaalixiin sheekha iskale iyo adkaaru nawowi labada kitaabba sheekha sharxay waya a'immada shaaficiyada dadka ugu waaweyn ayuu ku jira isaguna wuxuu iftooday sigaarka cabiddiisu inay tahay xaaraan weliba sheekhan ibnu callaan isagu kitaabu ka qoray kitaabu ka qoray yacni sigaarka cabiddiisu inay tahay xaaraan kitaabka magaciisa waxaa la yidhaha iclaamu alikhwaan bitaxriimi اdukhaan iclaamu اlkhwaan bitaxriimi addukhaan iclaamu اlkhwaan bitaxriimi اddukhaan waxaa iskale ibnu callaan ashaafici kitaab dhan uu ka qoray adilada sheekha raximah اllahu tacaala uu deliishaday waxaa ka mid a wanahaa can idaacati اlmaal nabiga salى اllahu عalayh wasalam waxaa ku soo arooray xadiiskii bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayeen nahaa can idaacati اlmaal inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu nahiyey oo nabigu uu xarimay maalka in la dayaco maalka in la dayaco leannahu maalkaaga markaad wax ku iibsanaysid waxaa shardiga shayga aad ku iibsanaysid bishardi an yakuuna muntafacan bih shaygu waa inuu nafci kuu leeyahay markaad iibsanaysid amaa inaad iibsato shay caafimaadkaagii aad ku gubayso oo dhaqaalahaagii aad ku gubayso oo sumcaddaadii diineed aad ku gubayso inaad maalkaagii ku iibsato xaaraan wey lama ogola walidaalika ibnu callaan raximahu llahu tacaala isagu wuxuu u soo deliiliyey wanahaa can idaacati ilmaal ilaahayna wuxuu yidhi ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaadiin wa kaana ashayطaanu lirabbihi kafuura yacni qofkaas sigaarka cabbaya waa mubadir mubadir maxaa la yidhaha waa aladii yashtarii maa laysa lahu manfaca mubadir waxaa ka mid ah yacni waa qofka soo iibsanaya waxaan anfacayno waxaan anfacaynuu maalkiisi uu ku soo iibsaday sigaaruu ku soo iibsaday jaaduu ku soo iibsaday ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaadiin ayuu geliyo waa shayaadiinta walaalahood ayuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid a culimmada iftootay sheekhan la yidhaaho ibnulghazi ashaafici ibnulghazi ashaafici isaguna wuxuu iftooday sigaarka cabiddiisu inay tahay xaaraan waxaa kaloo ka mid a culimmada iftootay sheekhan la yidhaaho ibraahim allaqaani saaxibu jawharati tawxiid kitaabkan la yidhaaho jawharatu tawxiid ee caqiidada ah kitaabkaa sheekha iska leh ibraahim allaqaani isaguna wuxuu iftooday sigaarka in la cabo inuu yahay xaaraan leanna waxaa weeye waa min baabi qatli nafsi yacnii sigaarka cabiddiisa waxay ka mid taha waa qayb ka mid a halaaggii iyo qofku naftiisa uu dilayo ilaahayna wuxuu yidhi walaa tulquu aydiikum ila tahluka gacmihiinna ha ku ridinina yacni halaag ha ku ridinina walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiinna ha dilinina oo halaaginina ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sheekhan marka ibraahim allaqaani wuxuu ka mid yahay maalikiyada culimmada maalikiyadu isagu ka mid yahay laakiin isaguna wuxuu iftooday sigaarka cabiddiisu inuu yahay xaaraan waxaa kaloo ka mid ah culimmada shaaficiyada mas'aladan qabta sheekhan la yidhaaho zakariya alansaari kitaabkiisa la yidhaaho algurar albahiya sharxu lbahjati alwardiya algurar albahiya sharxu lbahjati alwardiya kitaabkaa zakariya alansaari sharxiisa waxaa ku yimid wuxuu yidhi wa minhu addukhaanu almashhuur waxyaalaha la xarimay waxaa ka mid uu yidhi addukhaanu almashhuur waa sigaarka wa huwa acdamu dararan min almakmuur aladii xaramahu azarkashi wuxuu yidhi nabaadka la yidhaaho almakmuur almakmuur waxaa weeye waa shay wuxuu ahaa sigaarka u eg oo laga isticmaali jiray dhulka masar xilligii uu noolaa zakariya alansaari marka wuxuu yidhi shaygan nabaadkan la yidhaaho makmuurka wuuba ka daran yahay yuu yidhi nabaadkan la yidhaaho makru la yidhaaho makmuur oo u xarimay alimaamu zarkashi uu xarimay wuuba ka daran yahay yuu yidhi waxaa kaloo ka mid ah a'immada shaaficiyada oo xarimtay sigaarkan kitaabkan la yidhaaho bujayrami cala alkhadiib bujayrami cala alkhadiib waxaa isagana ku yimid wuxuu yidhi sheekhu wayaxrumu maa yaduru اlbadana wاlcaqla wayaxrumu waxaa xaaraam wuu yidhi maa yaduru اlbadana wاlcaqla wixii jidhka bini aadamka dhibaato u geysanaya ama caqliga bini aadamkaba dhibaato u geysanaya waa xaaraam wayaxrumu wayaxrumu waxaa xaaraam wuu yidhi maa yaduru اlbadana wاlcaqla wixii jidhka dhibaato u geysanaya ama caqligii dhibaato u geysanaya wuxuu yidhi wa minhu yuclamu hadalkaa waxaa laga ogaanuu yidhi xurmatu addukhaani اlmashhuur wa minhu yuclamu xurmatu addukhaan almashhuur waxaa halkaa marka laga ogaanuu yidhi bahalkan la yidhaaho addukhaanu almashhuur waa sigaarka sigaarkaa cabiddiisu inay xaaraam tahay ayaa sidaa laga ogaanuu yidhi waa bujayrami cala alkhadiib wuxuu yidhi marka bujayrami cala alkhadiib waa limaa nuqila can ihiqaat inahu yuuriu alcamaa waxaa ku yimid bujayrami cala alkhadiib wuxuu yidhi culimo lagu kalsoon yahay waxaa laga soo guuriyey inahu yuuriu alcamaa sigaarku qofka akhiiran wuxuu dhaxashiyaa uu yidhi indhala-aan akhiiran wuxuu dhaxashiyaa indhala-aan leanna waxaa weeye sigaarka markii dhinaca dibbiga dhinaca dibbiga iyo mawaadda iyo muxtawayaadka uu ka kooban yahay waxyaalaha sigaarka geedka la yidhaha shajaratu dukhaan shajaratu dukhaan ama caleenta yacni laga sameeyo bahalkan sigaarka ah mawaadda uu ka kooban yahay waxaa ka mid a mawaad kiimiye ah mawaad kiimiwaa'i ah ayaa ka mid ah oo kiimika ah oo sun ah maadooyinka marka culimmadu waxay ku sheegaan ilaa afar kun oo kiimikaa ku jirta sigaarka ilaa afar kun oo maadooyin kiimikaahu ka samaysan yahay maadooyinka marka kiimikada ah qaybo ka mida waa sun qaybaha ka mida waxaa ka mida maaddadan la yidhaaho malitol maaddada malitol la yidhaaho waa maadda tustakhdam fii qatli اljirdaan waa maaddo loo adeegsado bahalkan jiirka ama dooliga la yidhaaho ayaa lagu dilaa maaddadaas waa maaddada la yidhaaho malitol maaddada la yidhaaho malitol waa maadda tustakhdam fii qatli aljirdaan waa maaddo loo adeegsado jiirkaa lagu sameeya qofku markuu doonayo yacni jiirkii ama dooligii inuu gurigiisa uu ka baabiyo ama uu dilo maaddada lagu toogto waa maaddada la yidhaaho melitol la yidhaaho maaddadaasi waxay ku dhex jirtaa sigaarka sigaarka nooc kastuu yahay nooc kastuu yahay sigaarka iyo magac kastoo loo bixiyaba waxaa ku jira melitol waxaa kaloo ku jira sigaarka maaddada iyadana la yidhaaho nicotin maaddada nicotin la yidhaho waa maadda tustakhdam fii ibaadati alxasharaat nicotin waa maaddo loo isticmaalo waxyaalaha xasharaadka ama cayayaanka lagu dilaa cayayaanka ayaa lagu dilaa idan marka adiga maalin walba ama saacad walba ama habeen walba waxaad cabbayso waa maadooyin lagu dilo jaraahiinta ama jeermiska ama dooliga ama waxyaalaha xasharaadka ee cayayaanka lagula dagaalamo waa sun waxa maalin walba aad cabbayso ama habeen walba aad cabbayso waxaa kaloo ka mid ah maadooyinka afar kun oo maadday gaari maadooyinka waxaa ka mid a maaddada la yidhaaho qatiran maaddada la yidhaaho qatiran maaddada la yidhaaho saraabiiluhum min qatiran wa takhshaa wujuuhahum annaar waa maaddada lagu ciqaabo ahlu naarka maaddada ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay oo dadka ahlu naarka lagu cadaabayo maaddada la yidhaaho alqatiraan qatiraanka macnihiisu muxuu yahay waa laamiga bahalkan laamiga u eg laamiga bahalka u eg oo madowgaaho soo ma arkin bahalka xabadda sigaarka marka la shidayo yacni ishticaal sariicuu leeyahy ishticaal sariica yacni si degdeguhu dabka u qaataa sigaarka markaad fiiriso dhuxul sii damaysa haddii qofku uu saaro horuu ka bixi sigaarku sababta maxaa keenay sababta waxaa keenay waxaa weeye qatiranaa ku jira maaddada qatiran waa maaddatu ahli naar wey saraabiiluhum min qatiran wa takhshaa wujuuhahum annaar waa maaddada qadiran la yidhaaho waxa keenaya weye sigaarku si degdega markii dhimbishiiyo sii damaysa haddaad ku taabato horuu ka qixi horuu ka noolaan sigaarkii sidaas awgeed marka adibada iyo dhakhaatiirta dhan waxay isku waafaqeen bahalkan sigaarku inuu dhibaato ku yahay qofka caafimaadkiisii wax kastaoo qofka caafimaadkiisa dhibaato ku ahna diinta islaamka wuxuu ku yahay xaaraan wuxuu soo geli ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث وجمع خبيثة وشجرة خبيثة الخبائث جمع خبيثة وشجرة خبيثة لكن معها شجرة طيبة مرك إلهي إليه ويحلل لهم الطيبات طيبات وحلل وما ينفع الدين والعقل والنفس waa shayga nafci ku leh diintaada ama naftaada ama caafimaadkaaga nafci ku leh kaasaa waxaa la yidhaha dayib sidaa awgeed waxaa weeye sida raajixa ah bahalkan la yidhaaho sigaarku waa xaaraan akaru culamaa'i shaaficiyana saasay jawaabeen amaa sheekha kitaabkan wuxuu noogu qoray ka shurbi tumbaag waa madhab isaguna jira oo culimmada shaaficiyadu ay leeyihiin laakiin waa laga badan yahay waxaa ka badan inuu yahay xaaraan xaaraan inuu yahay aw amase calaa tarki sunnatin ama sunno ka tegiddeedii ayuu qofkii ku dhaartay wadaalika ka qadaa'i alxawaaiji danaha gudiddoodii oo kale aw amase ficli makruuhin ama shay makruuha ah oo karaahiye ah samayntiisii ayuu ku dhaartay wadaalika waxaa ka mida ka shurbi tumbaaki tumbaakii waa bahalkan sigaarka la yidhaaho cabiddiisii oo kale fa sunnatu sunnadu waxay tahay lahu shaksigaas waxaa loo sunnay waxyaalaha cajaa'ibta le waxaa ka mid a maaddadan la yidhaaho nikitun maaddadan la yidhaaho nikitunka maaddadan la yidhaaho ama la yidhaaho melitol ama maaddada qatiraanka la yidhaaho mawaaddaa markii ay isku tagaan waxay sameeyaan shay aada madow u ah oo laami oo kale ah waxayna ku samaynayaan qofka sigaarka cabba sambabihiis walidaalika waxaa la yidhaha dadka sigaarka cabba haddii sambabahooda maadada ku jirta oo qadiraanka uu ku sameeyey sigaarku haddii qof walba sambabihiisa laga soo fujin lahaa soomaaliya o dhan laami waa u dhisi lahaa laami dhan uu noo dhisi lahaa inta sigaarka cabba hadii lasoo aruuriyo waxa sambabka bahalkaa uu ku reebanayo sambabihiisa waxa uu ku reebanayo haddii qof walba qismigiisa laga soo fujin lahaa laami dheeruu noo dhisi lahaa laami dheer ayaa lagu dhisi lahaa haddii lasoo fujin lahaa bahalkaa waa halistiisuu leeyahy marka waxaa halisa inaad isi sumayso haddana aada aaminsan tahay shaygii haddana inuu xalaal kuu yahay adigiina isi sumaynayo adiga inaad isi sumayso oo gacantaadii aada isku dilayso waa khatar wey wuxuu yidhi marka sheekhu raximah اllahu tacaala fasunnatu sunnadu waxay tahay lahu shaksigaa waxaa loo sunnay an yaxnasa inuu dhaarti iska buriyo wayukafira uu kafaaro guto ow amase calaa ficli mubaaxin qofkii wuxuu ku dhaartay shay mubaaxa inuu samaynayo ow amase tarkihi tarki lmubaax ama shay mubaaxa inuu ka tegayo ayuu ku dhaartay wadaalika ka akli طacaami cuntada cunitaankeedii oo kale ayuu ka dhaartay walubsi dharkii inuu labisanayo oo kale waa dhar khaasa inuu labisanayo ayuu ka dhaartay oo maalan cimaamad qaadan maayo iyo koofiye qaadan maayo iyo waxaasuu ku dhaartay wa dukhuuli daari guriga geliddiisii oo kale ayuu ka dhaartay oo wuxuu yidhi gurigan ma gelayo waalafdalu sida fadliga badan lahu shaksigaas waxyaalaha mubaaxaadka ah ee caadiga ah wax mubaaxoo aan dhib noloshiisa u keenayn hadduu ka dhaarto waxaa u fadli badan an laa yaxnasa inuusan burinin fii yamiinihi dhaartiisa inuusan burin ayaa u wanaagsan inuusan dhaarta burrinaa wanaagsan hadduu yidhaaho waxyaalo iska mubaaxahoo cuntadii qayb ka midahu ka dhaartay cuntadii qayb ka mida cuntoo dhan kama uusan dhaaran leanna naftiisaa halaagsamaysa markaa cuntadii qayb ka mida hadduu ka dhaarto ama gurigaa hebel ma gelayo uu yidhaaho waxaa wanaagsan markaa dhaartii inuusan iska burin wa kafaaratu lyamiini kafaarada la yidhaaho kafaarada dhaarta halkan wuxuu ka hadli sheekha raximah ullahu tacaala qofkii wixii uu ka dhaartay hadduu sameeyo oo dhaartii ay ka burto muxuu ku kafaaro guda wa kafaaratu lyamiini kafaaratulyamiin cidqu raqabatin addoon xorayntiisii waa min tacbiiri اljuz'i wa iraadati اlkulli qayb ayaa la cabiray waxaana loola jeedaa addoonkii o dhan addoonkii o dhanaa loola jeeda cidqu raqabatin addoon xorayntiisii addoonkaasoo mu'minatin ilaahay rumeeyey raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebo ka nabad galay cuyuubtaasoo almukhillati ee nusqaaminaya bilcamali shaqadii nusqaaminayso kafaaratulyamiin kow qofku hadduu heli karo waa inuu addoon xoreeyo addoon muumin ah oo wax ceeba aan lahayn addoon muumin oo xibnihiisii u dhammaystiran yihiin oo lacalla shaqayso haddii la yidhaaho shaqaysan kara waa inuu xoreeyo aw amase idcaamu casharati masaakiin ama toban miskiin quudintoodii wey ama toban miskiin inuu qeediyo likulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday kaasoo minhum tobanka miskiin ka mida muddun hal koombo koombadaasoo min haalibi quuti lbaladi magaalada quudka laga cuno quudka haalibkiisa ka mida wuxuu kaluu samayn karaa haddii addoon uusan jirin dee xilligan addoon maba jiree wuxuu samayn toban miskiin miskiin walba inuu siiyo hal koombo oo raashin ah koombadaa la siinayana waxaa weeye waa xubuub saliimow waa xubuub saliimow aan la soo shiidin mana la shiidayo mana la karinayo xabba saliima iyadoo sideedii ah ayaa addoonkii waxaa la siin masaakiintii masaakiintii la siin likulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday kaasoo minhum masaakiinta ka mida muddun hal mud hal koombo mudkaasoo min haalibi quuti lbaladi magaalada quudka laga cuno quudka haalibkiisa ka mida aw amase kiswatuhum ama addoommadii lebiskoodii ama haddii kale yani waxaan leeyahay kiswatulmasaakiina loola jeeda masaakiintii wey addoommadii ma aha aw amase kiswatuhum ama masaakiintii ulebisidoodii ama waxaa kaloo samayn kartaa tobankii miskiin mid walba hal maro oo lebisa inaad siiso yacni hadday rag yihiin toban shaati oo kale toban macawis oo kale midkiiba hal midkiiba halaad siin toban shaatiyaad soo iibin toban miskiinaad kala siin hadday haweenay yihiinna toban saako oo kale ayaad mid walba saako ayaad siin walow bimindiilin walow kaanat ilkiswa labisku haba noqdo bimindiilin shukumaanba ha noqdo mindiilka hadda loolama jeedo istiraasha mindiilka laba macnaa loogu isticmaalaa luqa alcarabiya waxaa lagu isticmaalaa istiraashada afka lagu tirto iyo gacmaha marka raashinka la cuno kaa mindiil waa la yidhaha waxaa kaloo mindiil la yidhaha alminashatu alkabiira minashatu lkabiira maxay tahay waa shukumaanka kan marka waxaa loola jeedaa shukumaankii loolama jeedo istiraashada caadiga ahoo diifka iyo laysaga tiro taasi ma aha kiswa ma aha taasi labis ma aha ama shukumaanka qofku dhaxantu isaga celi kaasaa loola jeedaa mindiil walow kaanat ilkiswatu kiswadu haba noqoto bimindiilin shukumaanba ha noqotee waa inuu wax siiyo yucdii wuxuu siiyaa likulli waaxidin mid kasta kaasoo minhum tobankii masaakiinta ka mid ah mid walba waxbuu siiyaa wayatakhayaru shaksu yucdii wuu siiyaa likulli waaxidin mid kasta ayuu raashinkii siiyaa ama dharkii uu siiyaa kaasoo minhum ee masaakiintii ka mid ah marka shardi miyaa qofka waxaad siinaysa inuu la egyahay tusaale ahaan qofkii kamiisaad siisay miskiinaa ku yimid toban miskiin waxaa rabtaa dhaartaada inaad ka kafaaro gudato toban miskiin ayaa kuu timid tobanka miskiin inaad yacni geyso harqaanka oo kamiiska uu la ekaado ama shaatiga aada siinayso inuu la ekaado shardi miya mise miskiinkii adigoo isaga nasiibsanaya shaati waad iska siin kartaa ama ha la ekaado ama ha ka weynaado ama ha ka yaraado waad ku nasiibsan kartaa way bannaanta inuu la eg yahay shardi ma aha leannu xataa hadduusan la ekaan nafcigii u leeyahayo waa iibsana waa iibsana ama qof walaalkiisuu siin marka inuu la eg yahay shardi ma ahan wayatakhayaru shaksu shaksigu wuxuu khayaar u leeyahay bayna haadihi tan dhexdooda taasoo ahalaaثati ee saddexda ah saddexdan arrimood aanu soo sheegnay waa addoonka in la xureeyo ama masaakiintii tobanka ah in raashin la siiyo ama in loo labiso saddexdaa noocaa doonta ayaad ka samayn walow kaana shaksigu haba ahaado kafaaro gudanaya haniyan qof haniyaba ha noqdo hadduu doonee saddexda noocuu doono ayuu ka samayn fain cajaza hadduu ka caajiso canhaa can haadihi الhalaaث saddexdan ma samayn karo wuu ka caajiza addoon ma hayo raashinkaa wuxuu ku soo iibiyo ma hayo wuxuu dhar ugu soo iibiyo masaakiintii ma hayo lazimahu shaksigii waxaa ku laasimaya markaa siyaamu halaaثati ayaam markaa saddex maalmooduu soomi allah subxaana